xildhibaan daahir amiin jeesow oo maalintii shalay ay xildhibaano kale booq ku fareen eedeema uu ujeeday rabi dowladda federaalka ayaa waxauu ka hadlay tillaabadii lagu hakiyey hadalkiisa jeesow ayaa sheegay in xildhibaanadii shalay loo soo diray ay ahaayeen kuwa liita aan wax tabar lahayn ayna yihiin kuwa sandareerta ku nool oo loo sheegay in laga joojin doono haddii ay isaga hadalka ku celin waayaan waxa uu intaa ku daray in dowladda federaalka aysan runta rabin iyagana ay doonayaan inay soo bandhigaan xaqiiqada dalka ka jirta maya anu wax ma dareemaynin maya maya waxba ma dareemaynin sababtoo ah kuwaas meesha joogo an hadda ma rabo inaan idhaahdee raggan maanta gadaashayda lasoo safay oo liisoo diray raggii raggii daahir jaso barbardhigay maaha marka cabsi aniga aan ka qabo ma laha kuwa ka waaweynaa jira kuwaas oo xoogaa awoodda ku faanaya hadday iisoo diri lahaayeen wax bay ahaan lahayd laakiin ninkan waxaa leyihi nicdaada ilaasho daahir hadalka maaragtay qofka ishadlin muxuu ahay kadaba hadal markiis kadaba hadla ma hadli karti ayaa loo soo diray intii marka waa nin la yiri ilaasho niicdaas waa lagaa qaada haddii daahir hadlo run in la sheego lama rabo war annaga run dhab ku hadalaan rabnaa oo runaan rabnaa oo dalkan waxaana xaqiiqda ahayn in looga hadla ma rabno si kastaba ahaatee hadalkan kasoo yaray daahir amiin jeesu ayaa ku soo aadaya xilli uu shalay buuq ka dhashay xarunta waxaa loogu yeero baarlamaanka taas oo ay goobjoog ahaayeen xildhibaanada dowladda federaalk iyo xasan sheikh iyadoona la arkayay muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada oo muujinaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk oo ku hardamaya saxaafadda horteeda iyagoona kasoo horjeeday hadaljeedinta daahir amiin jeesow